إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah arrin mucjiso ah ayaa xalay lagu arkay deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga itoobiya dowladda biljamka ayaa sii daysay maxbuus soomaali ah oo u xirnaa in ka badan toban sano walaayada islaamiga ah ee baay ayaa heshiis kala dhex dhigtay beelaha leysaan iyo garwaale oo ka mid ah beelaha dega gobolka baay alkataa'ib ayaa baahisay muuqaal ku saabsan qaybta toddobiyo labaatanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha ah kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey deegaanka yaaq leh ee walaayada islaamiga ah ee gadow dad hor leh ayaa ku dhintay dabka ka dhashay dabeesha ee weli ka holcaya gobolka californiya oo ka tirsan dalka maraykanka دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan arrin mucjiso ah ayaa xalay lagu arkay deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga itoobiya habeenkii xalay si gaar ah intii u dhexaysay salaada maqribka iyo cishaha waxaa hawada magaalada mooyaale iyo deegaano ka tirsan gobolka liibaan ee dhulka soomaali galbeed lagu arkay arrin mucjiso ah dadka ayaa waxa ay mar qura hawada ku arkeen olol iyo dab socda taasoo welwel ku abuurtay dadka ku dhaqan deegaanadaas muuqaalo laga soo duubay ololka ayaa muujinaya dabka oo dul maraya magaalada mooyaale mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka warbixiyey xaaladda ay xalay la kulmeen waxaanaad arkaysaan waa waxaan afgara weynay oo galabta oo marka salaatil cishaayla tukanayay oo wax fara badanaad moodayso gantaalla iyo waxay yihiin aanan garanaynin ayaa markaa dhinaca qoraxdhaca yay ka soo baxeen oo markaa xagga qiblada dhunbay magaalada dusha ka mareen oo xaggaas yay dhaafeen markaa ilaa dhowr iyo toban weeyaan mid weyn baa ku jira markaa waxa waxay yihiin markaanan garanayn weeyaan markaa arrintaasi kolley sidaasaa jirta marka la socda waxay yihiinna dee ma sheegi karno waxna marun baan aragnaa guuxna mala tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ilaa iyo iminka qaybo ka mid ah dalka itoobiya ay ka taagan yihiin foolkaanooyin ka qarxay halkaas taasoo sababtay barakaca kumannaan ruux oo itoobiyaan ah dowladda biljamka ayaa sii daysay maxbuus soomaali ah oo u xidhnaa in ka badan toban sano faahfaahinta warkaasi waxaa la diyaar ah maxamed qaasim maxamed cabdi xasan afweyne oo ka mid ah kalluumaysatada soomaalida ah ayaa laga sii daayay xabsi ku yaala dalka biljimka kadib muddo sanado ah oo si gardarro ah ugu xirnaa halkaas in ka badan toban sano ugu xirnaa dowladda biljimka kadib ayaa ugu dambeyn waxa uu maxamed helay xorriyaddiisa kadib markii lagu waayey eedeymihii loo haystay sanadkii laba kun toban iyo saddexda ayaa ninka kalluumaysatada ka mid ka ah laga qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada barasilis oo ah caasimadda dalka biljimka muddo toban iyo kow sano ah oo si gardarro ah u xirnaa kadib maxamed ayaa kadib helay xorriyaddiisa iyadoo xukuumadda barasilis ku weysay dhammaan eedeymihii ay u haysatay saraakiil ka tirsan sirdoonka biljimka ayaa ninkan ka qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada barasilis kuwaas oo ku eedeeyey inuu ka mid yahay waxa ay ugu yeeraan burcadbadeedda soomaalida eedeymaha loo haystay ee uu kabiri noqday waxaa sidoo kale ka mid ah in uu ka dambeeyey afduubka markab laga leeyahay dalka biljimka kaas oo la afduubtay sanadkii laba kun iyo sagaalka qaar ka mid ah waddamada caalamka si gaar ah kuwa reer galbeedka waxaa ku xiran dad badan oo soomaali ah kuwaas oo loo haysto eedeymo la mid ah kuwa lagu haysto maxamed cabdi xasan waxaana muddo sannado ah ay ku xiran yihiin xabsiyada dowladahaas walaayada islaamiga ah ee baay ayaa heshiis kala dhex dhigtay beelaha leysaan iyo garwaale oo ka mid ah beelaha dega gobolka baay tafaasiisha warkaasi waxaa soo jeedinaya maxamed shiikh munaasabadan oo ahayd mid ballaaran islamarkaana ay kasoo qaybgaleen marti kala duwan ayaa waxaa lagu heshiisiinayay beelo walaalo ah oo kala ah beelaha leysaan iyo garwaale oo wada dega wilaayada islaamiga ah ee baay beelahan walaalaha ah ayaa dhexmaray dagaal ugu dambeyntii sababay gacan ku hadal oo geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac khilaafkooda ayaa salka ku hayay oo isku maandhaafeen dhulbeereed dhacaduleedka waqooyi ee degmada bardaale ee gobolka baay waxaana colaadu gaartay halkii ugu sarraysay iyadoona labada beelood ay isku qaateen hubka halkaasna ku daato dhiigga la xarimay markii ay dhibaatooyinkaas adag isku geysteen labada beelood ee walaalaha waxaa soo farageliyey dagaalka oo soo kala dhexgelay wilaayada islaamiga ah ee baay taasoo kulamo iyo dowro toban maalmood socotay ay qaataan qabaayilka udhexaysa dirirta wixii ay juhdi geliso oo ay soo dharaandhiso wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ugu dambeyntii ku guulaysatay inay soo laabto albaabka colaada ee udhexaysa labada daraf ayna fidiso gogol nabadeed oo sulxi iyo musaalaxo ah taasoo iyagoo faraxsan oo ismarxabaynaya laabtana isgelinayaan ay soo saareen bayaan ka kooban dhowr qodob ayna uga soo laabteen oo ay ku heshiiyeen ismaandhaafkii soo dhexgalay ujeeddo bayaan ku saabsan heshiis laga gaaray isla maandhaaf u dhexeeyay labada beelood ee walaalo ah leysaan iyo garwaale kulan ay barbar socotay dowro diini ah una dhexeeyay labada beelood iyo walaayada islaamiga ee baay ayaa waxaa ku soo baxay qodobadani soo socda kow labada beelood inay ka heshiiyeen wixii madmadoow ahaa ee u dhaxeeyey labo wixii ku saabsanaa kiisaskii dilka ah waxaa lagu wareejiyey maxkamadda shariicada islaamka namber saddex wixii ku saabsan khilaafkii dhulka waxaa laysku waafaqay in la raaco xukunkii hore
sidoo kale waxaa madasha ka hadlay ugaaska beesha laysaan ugaas sheekh nuuro madey waxa uuna caddeeyey inay heshiiyeen beesha ay isgaareen ayna ka dambaysay heshiiskan ay mirihiisa guranayaan wilaayada islaamiga ah ee baay
wali inta ku sheega fadeey xaaladooyinka intan roogna walaa wali lanroogi inanana sheegayan agadaas walaa lanroogi may haytay ismaan waay oo lama beelod baa i hargaan ay ku dhahayd baa i hargaan madi ana laha xashaalgooy hatana hoogir imaandaw bariyorso aylikajeed hatan garwaal ilaysa taasaa heliisye yaan fadheeni yaa mogo alxamdulilah ilaahiya ka mahadsan niin suurigal iniyoonay tiyadahayti niin suurigal nabadiye ayna gacan gobaday ariir walila ree inta ibaboodas utaal sheeka alas onoo hata weliba de'daan anta dhonta oo fadna weliba ho horkahaan walinanare kwaaliya meelimasin ku jarto kooya anta wali taalee lamba meeli rooga ka ogaadey garwaali ilaysaan inay aadi i aaw ka haaya hatana aadi i aaw ka eyin heliiskiina hatana gacanta isku haysadaan taasaa in sheegana lankasta meeli roog ilaahee mahadlee intii ay socotay xafladdan waxaa isagana markiisa manasada lagu soo dhoweeyey ugaaska beesha garwaale ugaas xasan afweyne isagoona raacay tubtii uu raacay ugaaskii hore ee beesha laysaan waxa uuna caddeeyey oo farta ku fiiqay in la xaliyey khilaafkii u dhexeeyey
alxamdulilaah alleh subxaanau watacaala hawsa mahadsan ondhoon jir ana jiraashay dad muslimin ani waali dad mujaahidiin ani waali lan kasbataman ilahay sidoo ilahay marsha jira lan aan haysane adagaas aka mahadsan khayr silin sheegi odayaalkata in sheegan muddo afar bilood mase walka dhudhowe dhammaan walaala sali sheega u diriska isaga abta sadiid hag baniaadin iska lahaan iska lahayan iyo wal yaroo shiidaaminga ayaa shiidaanga dhagali muddo maalintan laka dar sagaal maalmood ayaan taga jaraan wali casharada akhriisadayan wali shuuran fadhiyan ilaahay fadhijay warkii walaalka gebagabaabay madlaabuut awoodaas wanama sheegada ano ilaahay subxaana wataala askulla suunka maadiyaan alxamdulilah ilaahay wali wala weydiisadaanani hadku dambi lan wakala ilahay ninkanan lankii roog ilankii magun wayn sheegaane in walaalaha reer laysaamadi reer galwaala khalaafku laka dhidheegi jari ilaahay fallijay maalintaan geeka noo gebagabaay noo dhamaaday ugu dambeyntii waxaa googasha nabadeed ee la dhex dhigay beelaha laysaan iyo garwaale soo afmeeray waaliga wilaayada islaamiga ah ee baaya sheekh xamse abujacfar waxauna dardaaran qoto dheer oo dhexalgala u jeeday labada beelood ee la dhexdhexadiyey taasi kadib insha allahu tacaala may dardaarama faday dhowr qodob qodobkan ka horreeya shaqadii meelanlaka gobadi oo sulxiga iyo musaalaxada ahayti dadka an ka horreeya oo xil ku saarayay inay tanfiidiyaan fuliyaan waana ka dheganaadano laazima akhyaartan inta fadhiyedu waa nambarka koowaad isin ah dadki reersiinku jara nambarka lamaad ee nambarka saddexaad shal galaya kow isin lisiinku fada hoolan ani ka dhaqantan ka dhag- eh, ka dhagaagdan waana ka dhagantan waana iltizaamtan lankasta naftiis ani heliiski imbaalgaan heliiski isu muslimiinta hortiyo ka saxiixi ka qori ka edaayi bayaanna ka jeediyi lankasta anta kumada ma indirdaaramaane nayow heliiski an khilaaftoy adag lankii oday ana umuto oday inka nagoy lankii shaksi ahoo akhyaaro ka dhajaroona ada naftataa may buaa heliiskaasi inay iltizaamta iskaday insha allah Een, mar labaad iyo mar saddexaad may ina isdardaaramaane istiqaama ilaahay diinta sanalaka toosanaad ilaahay diinta sanalaka toosanaad ilaahay diinta sanalaka toosanaad lankii ilaahay diinta iska toosan tabaaraka wa tacaala usiina dhammaha deeraw dhibshayna haa dadmaha deeraw usiina walma dhawo usiina may dhabo banaanka dareera ma erhaaseen karshay geed ma goobsado kanna ma dhabow kanna ma dhabow wakaa heshiiskan ayaa ku biiraya heshiisyada wilaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dhexdhigayaan qabaa'ilka muslimiinta ah ee walaalaha ismaandhaaf ka soo dhexgala kulankan heshiisiinta ah ayaa kusoo aadaya iyadoo gobolada dalka soomaaliya ay ka curteen dagaalo ahli ah ee u dhexeeya qabaa'ilka ku nool meelaha ka baxsan wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo maamulada shisheeyaha dhidibada ugu taagay dalkeena soomaaliya ay shada sare ka daawanayaan alkataayib ayaa baahisay muuqaal ku saabsan qaybta toddobiyo labaatanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey deegaanka yaaqle ee walaayada islaamiga ah ee gadow faahfaahinta qodobkaasi waxaa soo jeedinaya cali aadan kanaalka wararka alkataib al akhbaariya ayaa baahiyey mashruuc qaybinta sakada xoolaha qaybtii toddobiyo labaatanaad deegaanka yaaqle oo ka tirsan walaayada islaamiga ah ee gadow ayaa laga qaybiyey sakada xoolaha iyadoona dad masaakiin iyo fuqar isugu jiro loo qaybiyey xoolaha xoolaha la qaybiyey waxay ka koobnaayeen geel iyo ari qaar ka mid ah dadkii la siiyey ariga ayaa ka warmay tirada la siiyey ee ariga ah waa aniga oo xeeban diryo la joogo degmada yaqla mujaahidiinta ari soddon iyo shan ay siisay ilaahay baa ku maasan ayagaa khayr allaa siiya ariga soddon iyo shan ay siiyeen sekadiya wasalaamu calaykum waraxmatullahi raxmaan raxiim wadaadaha allaha barakeeye waxay siiyeen soddon iyo shan neef oo ari mujaahidiintan waxaan ugu ducaynaha ilaahay ha barakeeye gacantoodana allah ma jiro kuwa guulaystan allah ka dhiga maktabka sakaawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bulshada ku nool walaayaadka islaamiga ah markay sakada ka soo aruuriyaan dadkooda aqniyada ah waxay ku celiyaan dadka masaakiinta iyo fuqarada ah dad hor leh ayaa ku dhintay dabka ka dhashay dabeesha ee weli ka holcaya gobolka californiya oo ka tirsan dalka mareykanka faahfaahin ku aadan warkaasi waa kan mahad cubeyd waad mahadsan tahay walaalkaa waddanka maraykanka dadka ameerikaanka ah iyo dowladdoodaba wuxuu allaah ku salliday masaa'ib rabbaani ah oo uga timid xaggiisa taasoo ay xilligan aan hadlayno la nool yihiin islamarkaana ay dareemayaan dhibaatadeeda ee muddo haatan laga joogo afar maalin ayaa waxaa qiimo u dhow magaalada los angeles ee dhacda gobolka californiya ee dalka maraykanka ka bilowday dab ka dhashay dabaylo xooggan oo wallaah ku salliday maraykanka debkii ayaana sida uu u fidayey waxa uu soo gaaray magaalada los angeles oo markii horeba ay ka jirtay dabayl xooggan taasoo joojisay dhammaan dhaqdhaqaaqyadii ka jiray magaalada ee durbaba indhaha caalamku waxay ku jeesteen los angeles iyo waxaa ka soconaya gudaha maraykanka gaar ahaan gobolka californiya een waxayna indhuhu markiiba qabteen ee dab aad u xoogan oo ku fidaya magaalada los angeles oo dhacda mid ka mid ah xeebaha dalka maraykanka ahna magaalo caan ku ah dalxiiska dabkan sidaan hore usoo sheegnayba waxa uu ka dhashay dabayl xooggan oo uu allaah ku salliday dadka ameerikaanka ah dabayshan ayaa waxa ay dhalisay debkan debkiina wuxuu noqday mid xooggan oo aad u fiday islamarkaana soo gaaray magaalada een meelaha oo aadka ugu fiday waxaa ka mid ah dhanka waqooyi ee dadka ameerikaanka ah waxay isku dayeen islamarkiiba een iyo kooxahooda debdemiska inay ka hortagaan islamarkaana debkan demiyaan hase ahaatee wax tabar iyo taag ah way u waayeen maadaama waxa ku socda ay yihiin musiibooyin uga yimid xagga allah subxaanahu wa tacaala een intaanan u gudagelin khasaaraha ka dhashay ee debkan iyo dabaylaha iswata ee marka hore aanu ku bilowno intay leegyihiin xajmiga waxaa ka dhacaya halkaasi ee dabaylaha ee gobolkaasi ka bilowday ayaa ah dabayle aad awooddooda u sarrayso oo waxaa la tilmaamayaa in dabayshan ay saacaddii jarayso dhul dhan boqol iyo konton kilomitir een waxay sababatay dabayshan ama dabaylahan ay sababeen in dhammaan ay joogsadaan dhaqdhaqaaqyadii gaadiidka islamarkaana darawallada si gaar ah loogu baaqo inay ka taxadaraan safaradooda haddii aan u imaano dabka iyo khasaaraha uu geystay magaalada los angeles oo ah haatan halka ay hadalhaynta ugu badan ka taagan tahay tirakoobkii hadda ugu dambeeyey ee ay warbaahintu soo tabinayso wuxuu sheegayaa in toban ruux uu dilay dabkan oo ay ku gubteen dhanka kalena ay ku barakaceen in ka badan boqol kun oo qof boqolkaas kun oo qof waxay ka barakaceen dabkaas ku fiday magaalada oo afar jiha ka haysta kooxaha debdemiska ee maraykanka gacanta ayay ka taageen dowladda maraykanku waxay isku dayday awood inta ay leedahay inay ku bixiso dabkan sidii ay u dumi lahayd hase ahaatee dhammaan iskudayadii ay samaysay waa ay ku fashilantay wuxuuna madaxa kooxaha debdemiska ee magaalada los angeles sheegay in dabka halkan ka jira uu ka badan yahay awooddooda islamarkaana aysan haynin dad ku filan oo dami karaa waxay wararku tilmaamayaan in halkii daqiiqo oo keliya dabkan uu gubayo dhul lagu qiyaasay shan garoon oo ah kuwa waaweyn ee kubadda lagu cayaaro taasoo muujinaysa baaxadda iyo xajmiga uu leeyahay dabkan ee dabku aad ayuu u fidayaa marba marka ka dambaysa wuxuuna gubayaa guryo hor leh oo ka tirsan magaalada ee dadka ameerikaanka ah markii ay musiibadan la kulmeen waxay keliya awooddoodu ku soo aruurtay inay cagahooda ku baxsadaan maadaama aysan wax gawaari ah soco karin oo dhanka kale ay socdaan dabayle aad u xoogan oo diidaya in gaadiidku uu dhaqaaqo taasoo mar kale ay ka baqeen in naftoodu ay halis ku gasho iyagoo halis kale ka cararaya saa daraaddeed wayna isaga carareen magaaladii iyadoo gubanaysa ayayna gadaashooda uga tageen maalmihii lasoo dhaafay hawada sare ee magaalada los angeles waxay noqotay mid hawadeedii ay hareeyeen holac iyo qiiq isla socda waxaadna arkaysaa sawirro laga soo qaaday oo muujinaya dabka iyo sida uu u gubay qaybo badan oo ka mid ah magaalada markay halkaas marayso dadka muslimiinta ah waxa ka dhacaya los angeles waxa ay ka bixiyeen falcelinno waxayna isa soo barbardhigeen xasuuqa uu maraykanku ka wado dunida muslimka iyo masaa'ibtu allah subxaana wa tacaala ku salliday dadka ameerikaanka ah oo waxaa aad la iskula dhex marayey sawirka xaafadda jabaaliya ee magaalada khaza oo la og yahay inta ay dowladda maraykanku xasuuq ka geysatay iyadoo garab siinaysa maamulka yuhuudda ee halkaasi xoogga ku haysta iyo sida ay u gubatay magaalada los angeles sawirro laga soo qaaday oo muujinaya magaaladii oo dambas noqotay tacliiqaadka dadku ay bixinayeen waxaa ka mid ah in sida ay u burburtay oo dabkan uu u burburiyey magaalada los angeles uu ka daran yahay burburka ka jira magaalada khaza oo waxay dadku tilmaamayaan in siday u burburtay magaalada los angeles aysan u burburin magaalada khaza waxayna halkaasi dadku ka fahmeen in allah subxaanahu wa tacaala uu maraykanka ka aargoosanayo islamarkaana ee tusayo in haddii ay iyagu isku arkeen inay dunida ugu awood badan yihiin uu ka awood badan yahay allah subxaanahu wa tacaala oo koonkan abuuray ameerikaanka abuuray halka ay degan yihiin dejiyey hantida ay maanta dadka muslimiinta ah ku gumaadayaanna siiyey muslimiin badan ayaa marka dhanka kale la fiiriyo maanta ee aad ugu faraxsan oo farxad badan dareemaya markay indhahoodu qabtaan waxa ka dhacaya gudaha maraykanka ee dadkii ameerikaanka ahay oo barakacaya islamarkaana dhabarkooda uga tegaya wixii ay hanti lahaayeen iyo wixii ay adduun haysteen dhammaantood iyagoo keliya gacmaha haysta carruurtooda ee markaad aragto sawirrada ka imaanaya magaalada los angeles waxaa markiiba maskaxdaadu ay suuraysanaysaa xajmiga inta ay leegyihiin waxa halkaasi ka socda iyo inay yihiin wax ka baxsan awood bani aadan waxayna sawirro kore oo laga qaaday magaalada muujinayaan in inta dabka uu soo maray ay dhammaanteedba gubatay dabkan ayaana siday wararka la helayo tilmaamayaan gubay ku dhowaad boqol kunoo hegtar dhul lagu qiyaasay ee magaalada los angeles waxay ahayd magaalo cagaaran haatanna waxa ay isku beddeshay magaalo kalarkeedu noqday caddaan iyo madow isku jira kadib markii ay aad u gubatay waxaana tirakoob dhaqaale oo la sameeyey uu sheegayaa in dabkan intii uu socday uu magaaladaasi ku burburay dhaqaale ka badan konton bilyan oo dollar welina dabku waxa uu ku sii fidayaa qaybo ka mid ah magaalada dadka muslimiinta ah fariimaha ay u dirayaan dowladda maraykanka iyo dadkeeda waxa ay yihiin in maraykanku haddii uu awood isbiday dunidana in badan ku amarku taagleeyey oo maanta awooddii uu xasuuq badan uga geystay dunida dadkiisa ku badbaadiyo waaba haddii uu ka hortegi karo awoodda allah ee ee weli dadka muslimiintu maraykanka kama ay suulin inay habaarayaan iyagoo allah subxaanahu wa tacaala uga baryayay inuu masaa'ib ku sallido tan hadda haysatana u kordhiyo waxayna dadka muslimiinta ah islamarkiiba soo xasuusanayaan ducadii ay dadka muslimiintu sannadaha badan ku celcelinayeen ee allah subxaanahu watacaala ka baryayeen in maraykanka uu rabbi halaag u keeno waxaa jirta dhanka kale waxyaabaha muujinaya inuu maraykanku masaa'ibtan ku soconaysa gacanta ka taagay islamarkaana tabar iyo taagu waayey waxay tahay in dadkii ugu tala galay inay debkan dembiyaan marka hore diyaaradihii ay ku demin lahaayeen ay u kici waayeen dabaylo xooggan oo jira awgood kuwaasoo ay uga baqeen in diyaaradaha laftooda ay ku ridaan halka uu ka holcayo debka intaasi marka laga soo tago waxay sameeyeen iskuday kale oo ah in debka ay demiyaan iyagooo dhulka jooga waxayna fureen tubooyin waaweyn waxaana ku dhacday in biyihii ay ku fureen debka ay ku soo laabtaan isla halkii ay ka fureen oo ay soo celiyeen dabaylaha xooggan ee halkaasi ka jira waxayna xilligaasi wixii ka dambeeyey ka badin waayeen inay ka quustaan iskudayo kale oo ay sameeyaan ee markaan soo koobno hadalka ee dowladda maraykanka iyo dadka ameerikaanka ah wuxuu allah subxaanahu watacaala bilooyinkii lasoo dhaafay oo keliya ku salliday masaa'ib waaweyn oo isxigxigtay waxaa la xusuustaa dabaylihii iyo duufaanadii iswatay ee dhowaan ku dhuftay dalka maraykanka gaar ahaan magaalooyinka xeebaha dhaca ee duufaanadaasi iyo dabaylahaasi ayaa sida la xusuusta ahaa kuwo sidan oo kale guryaha iyo dadka ku dhex jiraba cagta marinayey waxayna ku soo lalaabteen tiro dhowr jeer ah markanna wuxuu allaah ku salliday deb iyo dabaylo iswa dhegaystayaal warkii aad kala socoteen raadiyaha alfurqaanna xilligan waa naga intaa